أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalinkii labaatan iyo sagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada kala duwan mucaaradka lafta gareen ayaa shaaciyey in saacadaha soo socda ay baydhabo ka bilaabayaan dagaallo ka dhan ah cabdicasiis lafta gareen iyo maamulkiisa maleeshiyaadka kooxda ardada soomaaliya ayaa qabsaday deegaano uu gacanta ku hayay maamul goboleedka gaalraaca koonfur galbeed iyadoona labada dhinac ay wadaan abaabul dagaal dowladda silbiyadda yuganda ayaa xabsiga dhigtay saraakiil ciidan oo loo haysto diyaarad oo ku burburtay dalka soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah, taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalinkii labaatan iyo sagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaallada ridada dheer cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkan inoo haya dagaalka ka socda bariga dhexe ayaa sii labalixaadsaday kaasoo laysku adeegsanayo hubka culus waxaana uu galay maalintii sagaal iyo labaatanaad weerarada iiraan ay ku beegsanayso deegaanada yuhuuddu ay xoogga ku haysato weli waa ay socdaan iyagoo weliba sii xoogaystay waxaana la arkayay magaalooyin ay ka mid tahay talaabiib oo si ba-an ugu hoobanayaan gintaalada iiraan kooxda shiicada ah ee xoutiyiinta yemen ayaa maanta ku dhawaaqay inay qaadeen weerarkii ugu horreeyey ee ay ku beegsadaan yuhuudda tan iyo intii uu bilowday dagaalka lagu qaaday iiraan ee ka socda bariga dhexe weerarkan oo yuhuudda lafteedu ay xaqiijisay ayaa afhayeenka milatariga xuutiyiinta yemen yaxya sariic uu sheegay in ururku uu fuliyey howlgalkii ugu horreeyey isagoo adeegsanaya tiro ka mid ah gantaalada balastikada ah islamarkaana ay ku beegsadeen bartilmaameedyo xasaasi ah oo ku yaala koonfurta dhulka falastiin ee sahayinadu ay xoogga ku haysato waxaa kale oo afhayeenku uu intaasi ku daray in howlgalkan uu ku beegnaa isla waqtiga howlgallada ay fuliyeen iiraan iyo ururka xisbullah ee lubnaan waxaana uu xaqiijiyey in howlgalladoodu sii socon doonaan ilaa laga joojinayo duulaanka lagu qaaday dhinacyada iska caabinta qaraxyo waaweyn ayaa saacadihii lasoo dhaafay ruuxay dalal ay ka mid yihiin urdun baxreyn ciraaq sacuudiga isutagga imaaraadka carabta kuwaas oo muuqaalo la baahiyey ay muujinayeen burburka baaxadda leh ee ka dhashay weeraradaasi ilowareedyo ay soo xigatay wakaaladda wararka a b ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban askari oo maraykan ah ay ku dhaawacmeen weerar ay iiraan shalay ku qaaday saldhigga ciidanka cirka ee amiir sultaan ee sacuudi carabiya waxaana wararku intaasi ku darayaan in shan ka mid ah askartaasi dhaawacyadoodu ay garaab yihiin waxaa kale oo iyaguna jira diyaarado dagaal oo waxyeelo ay soo gaartay maraykanka iyo yuhuuddu waxay habeennimadii xalay duqeeyeen xarunta nukliyeerka ee busher ee koonfurta iiraan ururka tamarta atomikada ee iiraan ayaa sheegay in gentaal ku dhacay warshadda nukliyeerka busher balse khasaare aanu jirin waxayna ku tilmaameen weerarkii saddexaad ee lagu qaado goobtaasi wasiirka khaarijiga iiraan ayaa tilmaamay inay si adag uga argo inay si adag uga argoosan doonaan weerarada lala beegsaday goobaha nukliyeerka iyo warshadaha halka milatariga iiraan ay ku digeen halka milatariga iiraan ay u digeen maraykanka iyo yuhuudda una sheegeen inay dab ku ciyaarayaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark rubio ayaa dhankiisa sheegay in maraykanku uu gaari doono yoolkiisa dagaalka iyadoo aan la helin ayuu yidhi ciidamo dhulka ah isagoo intaa ku daray in dagaalku uu kusoo afjarmi doono toddobaadyo oo aanu noqon doonin bilo madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayaa sheegay inuu aada uga niyad jabsan yahay jawaabta neeto ee dagaalka ka dhanka ah iiraan isagoo ka hadlayay shir ganacsi trump ayaa yidhi waxaan had iyo jeer dhihi jiray neeto waa shabeel warqad ah mar walbana waxaan dhihi jiray waxaan caawinaa neeto laakiin weligood na caawin maayaan dhinaca kale trump waxa uu dalalka khaliijka ku ammaanay siday isugu dhiibeen maraykanka waxaana uu yidhi xulufadayeeda bariga dhexe ima niijibin sida neeto isagoo si gaar ah u ammaanay madaxda dabadhelafyada sacuudiga baxriin kuweyt turkiga imaaraadka iyo induneisiya waad mahadsantahay cali yare mucaaradka lafta gareen ayaa shaaciyey in saacadaha soo socda ay baydhabo ka bilaabayaan dagaallo ka dhan ah cabdicasiis lafta gareen iyo maamulkiisa khaalid xasan ayaa warbixinta warkan eegaya dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo aada u xoogan oo ka socda deegaanada hoostaga maamulka koonfur galbeed ayaa si weyn u koray saacadihii lasoo dhaafay kadib markii kooxda ridada ee filla soomaaliya ay maleeshiyaad fara badan ku daabushay degmada abuur hakaba maamulka shahaadala dirirka lafta gareen ayaa dhankooda wada abaabul xoogan oo ay doonayaan inay kaga hortagaan gulufkaas iyagoona magaalada baydhabo kusoo bandhigay maleeshiyaad fara badan oo ay sheegeen inay kaga hortagayaan duulaanka gurguurtee geesta kale guddi doorasho oo maamulka lafta gareen oo dhowaan magacaabay ayaa saacadihii lasoo dhaafay si rasmi ah u shaaciyey liiska xubnaha cusub ee golaha dawaaqiida baarlamaanka saddexaad ee maamulka riddada ee koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo la sheegay in lagu soo xulay waxaa loogu yeeray doorasho dadban tallaabadan ayay kooxda filla soomaaliya si weyn uga soo horjeedaa waxaana afhayeen u hadlay maleeshiyaadka uu soo abaabulay gurguurta ee mucaaradka ku ah maamulka baydhabo uu sheegay in baarlamaanka cusub iyo doorashada lafta gareen midkoodna aanay aqbalayn xubnaha cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed ayuu sidoo kale afhayeenkaasi ku eedeeyey inay ka qayb yihiin xiisadaha ka jira deegaanadaas isagoona ku dhawaaqay in saacadaha soo socdo ay baydhabo ka bilaabi doonaan dagaalo lagu soo afjarayo cabdicasiis laftagareen iyo maamulkiisa annagoo ah howlgalka badbaadada koonfur galbeed waxaana leenahay cabdicasiisow haddii aad isdoorato iyo haddii aadan isdooranba meeshaas inaad maamusho way kaaga soo dhammaatay mana maamuli kartid maanta waxaa lagu jooga wax ka yar lixdan kilomitra lagu jooga waana soo soconaa waana imaanaynaa saacadaha soo socdo marka liiskaas lasoo saaray cid allaale ciddii ku jirta oo maanta loo dhaariyo xildhibaannimo waxaan u aqoonsannahay inuu qayb ka yahay burburka iyo dagaalka baydhabo maanta cabdicasiis ka horinayo saacadaha soo socdana insha allahu tacaala meeshaas waxaa ka coran doona dhaqdhaqaaq oo cabdicasiis lagu saaraya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa isaga laftirkiisu mar uu maanta ka hadlayay fagaara ku yaal muqdisho waxa uu ku celiyey in marnaba aan la aqbalayn doorasho dadban loona diyaar garoobayo doorasho qof iyo cod ah caliyaa saas yidhi jaamaca saas yidhi siyaas muxuu hebroobaa diidan hebelaa ka dhacay oo heshiis intaan galno oon doodnon doodno wax lagu heshiiye maalinta dambe nin inuu barmaymayma waxaan ma raba aniga waxaas kalaan rabaa war shalay sowtaad muxuu ahay aan ka doodnay oo aan ku heshiinay maanta ragga qaarkiis aan isaysanaa waxa waaye waxaan haynaa waa documented saxiixoodiyaa ku yaallo labaatan heshiis ka badan oo ay galeen oo ku saabsan doorasho qof iyo coda guddiga doorashooyinka dhismihiisa maxaan ku raha qaabka doorashada moodheelka doorashada wax walba inta laga hadlay lagu heshiiyey ay saxiixeen maanta wuxuu yidhi maya maya maya doorashadii dadbaneedaan rabnaa doorashadii dadbaneed waa laga yimiday waa dhammaatay doorasho qof iyo cod ahaa la aadaa khilaafkan sii xoogeystay ee maamulada muqdisho iyo baydhabo ayaa ku su-aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay abaabulka maleeshiyaadka labada dhinac u aada u xooganaa islamarkaana ay suuragal tahay in saacadaha soo socda deegaanadaas ay ka qarxaan dagaalo foolkafool ah waad mahadsantahay khaalid dhanka kale baarlamankii saddexaad ee koonfur galbeed ayaa doortay guddoomiyaha golaha u noqon doonaa cali siciid fiqi oo horey u ahaa mudane baarlamaanka federaalka iyo guddoomiyihii hore oo golihii labaad waxaana hadda bilaabatay doorasho ku-sheega madaxweynaha maamulka ridada koonfur galbeed waxayna u badan tahay in mar kale laftigareen uu isku caanushubo maleeshiyaad kooxda ridada ka tirsan ayaa qabsaday deegaano uu gacanta ku hayay maamul goboleedka koonfur galbeed iyadoona labada dhinac ay wadaan abaabul dagaal cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya loolanka siyaasadeed iyo midka ciidan ee u dhexeeya murtadiinta ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay saacadihii lasoo dhaafay isbedello dhanka maamulka ayaa ka dhacay qaar ka mid ah deegaanadii uu ka arriminayay maamulka shahadala diriirka koonfur galbeed wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maleeshiya daacad u ah kooxda ridada ay la wareegeen gacan ku-heynta degmada afgooye wasiirka maaliyadda maamulka shadalla dirirka koonfur galbeed ayaa sheegay in shalay gelinkii hore ay maleeshiyaadka kooxda ridada xoog kula wareegeen gacankuheynta koontaroolkii weynaa ee afgooye islamarkaana la xerxiray dhammaan saraakiishii halkaasi ku sugnaa wuxuu carabaabay in afgooye ay gacantooda ka baxday isagoona arrinkaas ku eedeeyey xasan gurguurte sidoo kale deegaanka warmaxan ayaa lagala wareegay maamulka lafta gareen geesta kale dhinacyada ayaa gurmadyo kala duwan u diraya jiidda dagaalka degmada buur hakaba waxaa gaaray boqolaal maleeshiyaad ah oo ka tirsan kooxda riidada soomaaliya gaar ahaan kuwa turkigu tababaray ee loo yaqaano gorgor dhinac kale xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa iyana abaabul dagaal iyo ciidamo urursi ka wada deegaano dhaca duleedka magaalada baydhabo xildhibaan saransuur iyo maxamed mursal oo boqolaal askari kula hadlayey duleedka baydhabo ayaa goodis u diray madaxa kooxda riidada soomaaliya murtadiintan ayaa sheegay in xasan gurguurte ay uga soo carareen muqdisho balse aysan baydhabo uga carari doonin oo ay si adag u difaaci doonaan maamulka laftagareen wanamarki akin kutam ilwanimadi akin kutam walayhoyn akin kutam walay soomaalida ayd adigaadati dadkikasidi walaninku diidi hakotamnay baydhowikoy antaanin kudabagalaase ogolaadana madid in unkuroorn mukurooran baydhowu bilaa baydhowu mukurooran kadagaalamaan waan kada madaan mekele minjin hasi sheego waa walkoonogay asalow waa walkoonogay hamba baydhowu inta kooj dadka haweyey inta kooj inta neska koojna kontonka maalmood hoobku dhammaata meeli walaa ku biye unuuna hoob ilaahay er wali sheegay lanka inta ka dhammada ama inta ku dhammadoy ama iyaalku saakhaladi dhammada
guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda riddada haddana ah xildhibaan ayaa uga baaqay maleeshiyaadka maamulka ashhadalla dirirka koonfur galbeed inaysan ka cararin ciidamada gulufka ku soo ah baydhabo kuwaas oo hadda ku sugan buur hakaba eedal isinkoobsadi bikaas wali dareemase fadura ciidan laa ku qaadi weejida lanfa fokadahoy mayle rays ilaa xamar iyo laka roorahoy gabalkan wali waa niyublarkii oo dadka xasan sheekh dili lahay isugu way kase kulligii ciidanga atiin dalkookada lakusheeni meelokada laakuwadi dalka dhatiis bahaato laamigu meelan hayna oo isan degaan lahayna lama goorbo xabadla kirida haddii isa jabana meelusa jabaw laamiga layo maada deegaankii ma ee degmu isa kasaa gordaw malee lagu isa kasaa ungaylaysadaw malee intu isa dagaalama kor walyaro sidoo kale dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay walaac uga muujisay khilaafka u dhexeeya murtadiinta war-saxaafadeedka ka soo baxay safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaana lagu sheegay inay si aada uga xun yihiin in maleeshiyaadka iyagoo tababarka iyo saadka siiyeen ay hadda hubka isku sitaan oo ay dagaalamayaan xiisaddan ayaa ku soo aadaysaa xilli maamulka fadhigiisu yahay baydhabo uu xiriirka u jaray kooxda riddada uuna bilaabay inuu qabsado doorasho isaga u gaar ah dowladda siliibiyadda uganda ayaa xabsiga dhigtay saraakiil ciidan oo loo haysto diyaarad ku burburtay dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkanaya war ka soo baxay dowladda siliibiyadda uganda ayaa lagu sheegay in xabsiga la dhigay saddex sargaal oo sare oo ka tirsan ciidamada uganda u b d f kuwaasoo lagu eedeeyey mas-uuliyadda khasaaraha diyaarad ciidan oo ku burburtay gudaha soomaaliya bishii sebteembar ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka saraakiishan ayaa ka soo hormuuqday garsoorka dalkaasi iyadoo lagu eedeeyey inay dayaceen diyaaradda burburtay taasoo keentay khasaaro xubnaha saraakiisha ah ayaa beeniyey eedaha loo jeediyey kuwaasoo ka hor imaanaya sharciga ciidamada uganda kaasoo dhigaya in maxkamad lasoo taago qofkii lagu helay dembi kan la mid ah xel ilaalinta dalka uganda ayaa sheegtay in baaritaanada weli ay socdaan taasoo keentay in kiiska dib loo dhigo maxkamadda lasoo saaray saraakiishan ayaa amartay in eedeysanayaasha lagu sii hayo xabsi ilaa afarta abril labada kun lix iyo labaatan markaas oo xilli kale la horkeeni doono maxkamadda diyaaradda burburtay ee lagu eedeeyey saraakiishan ayaa ahayd diyaaradda kuwa militariga uganda ee ku sugan soomaaliya taasoo ka shaqaynaysay qaadista ciidamo iyo sahay kuwaasoo la gaarsiinayay ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan gudaha soomaaliya waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo mudala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu